أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhdun ay ku beegan tahay labada bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta lagu gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xerada xaraneeh ee magaalada muqdisho dowladda kaafirada ah ee shiinaha ayaa shaacisay in markab dagaal u soo dirayso soomaaliya kaasi oo ka qayb qaadanaya boobka lagu hayo kheyraadka badda iyo bariga soomaaliya madaxii hore ee murtadiinta ayaa xaqiijiyey in murtad garguurta iyo kooxdiisa boob hantiideed ka wadan magaalada muqdisho in ka badan soddon ruux ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka oromiya ee waqooyiga dalka itoobiya munaasabad dowri loogu soo gebagabaynayey ganacsatada degmada buulafullaay ee wilaayada baay ayaa ka dhacday degmadaas والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikan isagii oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta lagu gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xerada xalaneeh ee magaalada muqdisho cabdulqaadir rabbaani ayaa inoo soo koobaya aad baad u mahadsan tahay walaalka wararka ka imaanaya magaalada muqdisho waxa ay sheegayaan in saakay ciidamada mujaahidiintu ay weerar gantaallo ah ku qaadeen xerada xalane ee ah saldhigga ugu weyn kufaarta jinsiyadaha kala duwan leh ee duulaanka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya si ay oo la dagaalamaan ku dhaqanka shareecada islaamka walaalka wararka aanu helino waxa ay tilmaamayaan tiradii madaafiicda ahaa ee cadowga lagu weeraray dhammaantood inay ku hobteen gudaha xerada halkaas oo markaa la arkayey qiiq iyo uuro cirka isku shareertay sidoo kale madaafiicdaas waxa ay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed oo ay u geysteen goobaha cadowga uu deganaa gaar ahaan guryaha ka samaysan teendhooyinka iyo konteenarada ee ay kufaarta halkaas ka dhisteen marka walaalka waxaa jira saddex gaalo caddaan ah oo shaqaalo markaasi u ahaa gaalada u n-ka in ay halkaas ku baktiyeen waxaa sidoo kale ayana halkaas ku baktiyey laba askari oo kufaarta uganda ka tirsan sidoo kale laba askari oo kufaarta uganda ah waa ay ku dhaawacmeen waxaa xusid mudan in sidoo kale madaafiicda ay ku dhaceen goobo ay ka cunteeyaan gaalada cadaanka ee ameerikaanka ah waxaana bakti iyo dhaawac ku noqday tiro ameerikaan ah sidoo kale waxaa duqaynta ku burburay gaadiid isugu jira xamuul iyo kuwo dagaal oo ay qoryo saarnaayeen insha allahu tacaala wixii faahfaahina oo intaa kasoo kordhana wararkeena soo socda iyo sidoo kale barnaamijteenna ayaan dhegeystayaasheenna ugu soo gudbin doonaa walaalka sidoo kale dhankii iyo howlgallada inagoo ku guda jirna aynu eegno markan wilaayada jubbada hoose faahfaahin ayaa waxaa laga helayaa weerar isugu jiray duqeyn iyo dagaal maanta mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo waxaa dagaalkaas ka dhashay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac oo lasoo gaarsiiyey cadowga allaah dhimashada waa hal murtad dhaawaca waa saddex murtad oo kale waxaana jiray in mujaahidiintu ay hub ku soo khaniimaysteen insha allahu tacaala walaalka wixii wararee soo kordha barnaamijkeenna faafreebka wararka ayay dhegeystayaasheenu kaga bogan doonaan mahadsanid rabbaani dowladda kaafiradaha ee shiinaha ayaa shaacisay in markab dagaal u soo dirayso soomaaliya kaasi oo ka qayb qaadanaya boobka lagu hayo kheyraadka badda iyo bariga soomaaliya wariyaheenna caliyare ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya iyadoo qayb ka ah loolanka loogu jiro boobka kheyraadka soomaaliya ayay dowladda shiinaha waxa ay sheegtay in xeebaha soomaaliya usoo dirayso mid ka mid ah maraakiibteeda dagaalka warbaahinta xukuumadda beijing ayaa ku warantay in sababta markabkan dagaal loogu soo dirayo soomaaliya ay tahay inuu ka qayb qaato ka hortagga waxaa loogu yeero burcadbadeeda taliyaha maraakiibta ciidanka shiinaha ayaa tilmaamay inay ciidamadiisa u diyaargaroobeen howlgal dheer oo ay ka fulinayaan soomaaliya kaasoo ay qeyb kaga noqonayaan ciidamada faraha badan ee duulaanka ku jooga xeebaha wadanka soomaaliya iyagoo huwan magaca la dagaalanka burcadda badaha marka laga soo tago marmarsiyada uu shiinuhu sheegay inay ciidamo ugu soo dirayo xeebaha soomaaliya waxaa dhanka kale ku hoos dugan ujeedo qarsoon oo lagu doonayo in lagu gurto kalluunka ceegaaga badeenaa bishii diseembar ee sanadkii labada kun iyo sideedii ayayd markii sidan oo kale shiinuhu uu ciidamo iyo maraakiib dagaal usoo diray soomaaliya isagoo xilligaas qeyb ka ah isbahaysi ay hogaaminayaan dowladaha reer galbeedka oo lagula wareegay xeebaha dalka soomaaliya mahadsanid caliyare madaxii hore ee murtadiinta ayaa xaqiijiyey in murtad garguurta iyo kooxdiisa boob hantiyadeed ka wadaan magaalada muqdisho casaam carafaad ayaa warkaasi inoo haya murtad shariif sheekh axmed ayaa weerar kulul afka ku qaaday xasan guurguurte isagoona ku eedeeyey in boob aan kala joogsi lahayn uu ku hayo dhulka shacabka iyo dhulka hantida guud ee magaalada muqdisho wax uuna shariif murtad xaqiijiyey in guurguurte iyo kooxdiisa ay wadaan ficil burcadnimo ah ujeeddadaasuna ay tahay dan guud ma ahe dan khaasa dhulalka la qaaday ee labadii sano iyo googoa la qaadayay hal dhul oo dan guud loo qaaday ma ogtihin adugu ama isbitaal laga dhisay ama wasaarad laga dhisay ma ogtihin waxaa intaa sii dheer wasiir hoteel degan ama guri magaalada ka degan in la yadhaha soo qor warqadka maarmida fiiriday asaga xafiiskiisa ma joogo gurigiisa ma degana wuxuu degan yahay hoteel hal qoloo degan yahay waxaa la yidhi soo qor hadduu soo qori waayna dee waa taqaanin waxa dhacaya dhulka sidaas lagu qaato ee kii miskiinka ah inta laga barakeeyo mid kaloo dhaqaale haysta la siiyo oo dadkii laysku diro waa waxaan dalkan hore ugu dhicin dalkan duruuf fara badan oo dhaqaale laga soo bilaabo dagaaladii sokeeye ilaa maanta qole ku dhiiratay dhul inay gaddo ma jirto nin la arkaba wuxuu ogahay maxaa qabta ka dhaalanaysa midda kale magaaladan waa caasimaddii waa meeshii la wada lahay haddii wasaaradaha dhulkooda la iibiyo xaggee la geynaa wasaaradaha sidoo kale shariif murtad ayaa si adag uga soo horjeestay qorshaha doorashada ee uu doonayo xasan guurguurte wax uuna murtad shariif intaasi ku daray in degmooyinka magaalada muqdisho ay koox dardaday ku goodoomisay dhagxaan waxaa loo baahan yahay amni laysku halay karo oo qofka wax dooranaayo iyo qofka wax la dooranaayo ay isku halay karaan inuu jiro ma jiraan maanta magaalada muqdishoan joognahay intaan isu soo saarno kun qof ama laba kunoo qof sanduuq u dhigno codad la dhigo la tiriyo natiijo la sheego amni ahaan horta suuragal mata meel kale aan u kaadsan meel marka degmooyinkii kaamira lagu xiri la'yahay ma isleedihiin doorasho qof iyo codaha lagu qabanaa ma isleedihiin magaalada muqdisho oo baysu ah dowladda marka ugu yar tahay afar degmo ayaa xiran saa ogtihiin laba degmo aa idiin soo qaadanaa midna waa degmada kaxda degmada kalena waa degmada heliwaa meel marka degmooyinkii kaamira lagu xiri la'yahay ma isleedihiin doorasho qof iyo codaha lagu qabanaa waxaa maalinbaa maalinta ka dambaysa issoo taraya khilaafaadka ka dhex taagan murtadiinta iyagoona warbaahinta ay iskaga kala gudbiyaan eedeemo kala duwan mahadsanid casaam inka badan soddon ruux ayaa lagu laayay weerar ka dhacay gobolka oromiya ah ee waqooyiga dalka itoobiya warbixinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya marwaan moxamed wararka ka soo baxaya gobolka oromiya ayaa sheegaya in ugu yaraan soddon iyo siddeed qof oo rayid ah lagu dilay weerar ka dhacay deegaano hoostaga bariga sheewa ee gobolka oromiya dadka la laayay oo gebi ahaanba ahaa qowmiyadda maxaarada ayaa lasoo sheegayaa in lagu dilay weerar ay ku soo qaadeen kooxaha hubeysan oo oromada ahaa iyadoo dadka qaarkoodna lasoo sheegayo in nolosha lagu gubay dadka ku nool deegaanada weeraradan ka dhaceen oo dhaca bariga magaalada sheewe ee gobolka oromada ah ayaa u sheegay warbaahinta ku hadasha afka maxaarada in eheladooda ay laayeen maleeshiyaad oromo ah oo deegaanadooda weerar ku soo qaaday weerarada kooxaha oromada ay ku soo qaadayaan deegaanada maxaarada oo waayihii dambe batay ayaa dadku u hadla xuquuqda qowmiyadda maxaarada waxay ku eedeynayaan in gadaal uu ka riixayo maamulka abiy axmed oo dagaal ba-an kula jira kooxaha hubeysan ee maxaarada iyadoo abiy axmedna uu ka soo jeedo qowmiyadda oromada weerarkan ayaa imaanaya iyadoo isbuucyadii lasoo dhaafay dagaallo culus ay ka socdeen deegaanada hoostaga maamulada oromada iyo maxaarada ee dalka itoobiya iyadoo ay ugu dambeysay dagaallo maalintii jimcihii ka dhacay gobolka oromiya kuwaasoo kooxaha hubeysan ee oromada ay ku sheegteen inay askar badan uga dileen dowladda itoobiya mahadsanid marwaan ugu dambeyntii munaasabad dowri loogu soo gebagabeynayay ganacsatada degmada buulafulaay ee wilaayada abaaye ayaa ka dhacday degmadaas abuuxasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey waxay ahayd munaasabad si hirsare ah loo soo agaasimay inay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo xubno ka socday maamulka islaamiga ee degmada buulafullaay culumo iyo waxgaradka degmada ujeedka munaasabadda ayaa ahayd dhiirigelin loo sameynaya ganacsatada degmada buulafullaay oo muddo ka badan hal sano wax ka baranayay xalqad loogu magacdaray imaamu shaafici iyadoo muddadii ay u socotay xalqadanna ku qaadanaya kutubo kala duwan wejiga koowaad ee xalqada imaamu shaafici ayaa lasoo gebagabeeyey waxaana ganacsatada loo sameeyey dhiirigelin iyo abaalmarino kala duwan oo wilaayada ay ugu tala gashay munaasabadii abaalmarinta iyo dhiirigelinta ganacsatada loogu sameynaya waxay ka dhacday masjidka sakaawi ee degmada buulafullaay mid ka mid a culummada ayaa ugu horreyn kelimo tawciye ah goobta ka jeediyey qofka muslimkaahi rajul cilmi iyo tacaamul iyo dacwo rajul cilmi diinis cilmi usu yeeladaay cilmi la-aan wax socdi maayo bahaa-imtaa ka roon laa cilmi halleehana jaahilka ay runtii waa sidaas wey cibaadadii siiska ansaxtahayna ma karad marka rajulu cilmin wa tacaamulin wa dacwatin hab dhaqankiisna hab dhaqan wanaagsan us yahay dacwona diini did usu yeeraay marka sheekhsiyatu lmuslim annahu yasiiru fi lxayaati calaa cilmin wa basiira waxaase socdaa qofka muslimka ay noloshaan adduunyadan dhexdeed usu nool yahay calaa cilmin usagoo kasoo ay aqoon sharci ay iyo basiire aragti dheer in usu lehay diinis wayatacaamal maca alaakhariina bima yuxibu an yucaamiluuhu bihi dad waxaas ul dhaqanaa wax us jecel yahay in usu ul dhaqanaay ugaas cali maqano oo ka mid a waxgaradka degmada buulafullaay ayaa isagana goobta ka hadlay ganacsatadii magaalada buulafullaay oo alxamdulilaahi juhdiga iyo dadaalka badan bixiyeen ilaa hal sano oo kale dadaalkood waa arkaalaynay maana alxamdulilaahi aan leenahay ilaahay idinkus idinkaan haeen nin kastaba wuxuu isku dadaalay ee sahlay faa'iida ay sahlay faa'iido badanaa hasheen unun waa ad du'een ilaahay ha ad barakeeyaan leenahay ganacsidan waa gutiin waxbarashadan waa gutiin waa laba faa'iido waay intaasaana socdoo dhaweennaaye afhayeenka guddiga ganacsatada degmada buulafullaay ayaa isagana goobta ka hadlay waxaana uu faahfaahin ka bixiyey kitaabadii ay qaateen muddada halka sana ka badan ee xalqadan ay dhiganayeen
waxaa meeshaan aan u fadhinaa galabta khitaamkii ama ikhtitaamkii kitaabadii noo soo socday laga soo bilaawdo bishii koowaad oo haddana aan joogno bishii kow iyo tobanaad kutubadaas oo duruustaa soo socotay musalsalkaas halka sana soo socday kitaabkii nooga dambeeyey buluuqulmaraam ayaa khitaamkiisa ayaa loo fadhiyaa galabta waa kitaab ugu weyn kitaabada aan soo marnay waa kitaabkii ugu weynaay u ah waa kitaabka xambaarsanaa ayu fanni kasta meel laga fiiriyo waa kitaabka xambaarsanaa u ahaa waa kitaabkii buluuqulmaraam kitaabkaasna falilahi alxamdu minna ilaahay bidaayadiisii iyo nihaayadiisiina soo gaarsiiy allah subxaana wa tacaala asiga ayaa ku mahadsan wejiga labaad ee xalqadan imaamu shaafici ayaa dib u bilaaban doonto iyadoona ganacsada ay ka faa'iidaysan doonaan ayna ku qaadan doonaan kutubo kale oo hor leh siday ii sheegaan mas-uuliyiinta wilaayada mahadsanid abuuxasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu